gaarigan xamuulka ahaa oo noociisu haadhayno islamarkaana sidii biro shub ah ayaa wax uu ku fariin goostay mootobajaaj oo ay dad saarnaayeen taas oo maraysa isgoyska boondheere ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey mootada uu gaarigi jiray ayaa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah rakaabkii saarnaa iyo darawalkii mootada kaxaynayey sidoo kale waxaa intaa dheer oo uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah shaqaalihii gaadiidka xamuulka ah qaar ka mid a dadkii goobjoogyaasha ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen iyo wixii indhahooda ay qabteen dhawo gaarigaan marka hore waxaan aniga aan daba socday bajaaduu ku dhacay gaariga fariinoo goostay fariinka markuu goostay bajaaduu kusoo dhuftay bajaad markuu kusoo dhuftay halkaas markuu soo maraayo waddaduu ku celiyey dad kale dad badanoo ka badbaadiyey kadib haddana waxaa dhacday gaariga inuu ninkaa celi waayey oo fariinka goostay aniga bajaadlayaan nahay aniga bajaadaan wataa baabuurka markuu ku dhufanaya bajaadda kale oo iga dambaysay wax yaraan isku jirna ilaahay buu iga bixiyey aad iyo aad dareen waxaa arkay ilixumo oo weliday aa arkin saddex qofood oo ku dhaawacantay hal wiil waa ku dhintay marxuunu aa dalabalkin oo ka badbaadoo booda marka baabuurtaan saaka mooto sikina oo ku badbaada mooto ku jilicsata hataa ilaaha ka ceemiye daawadaa ka mid aanigi gadmalaamile inta mara sisaa waddada uma roobaan sikinkia u badbaada marka muddooyinkii dambe waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay shilalka ceenkan ah kuwaas oo geysanaya khasaaroon isugu jira dhimishyo dhaawac